أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضر الشافعي رحمه الله تعالى وأما المسبوق وأما المسبوق kii laga hormaray ma'muumkii laga hormaray idaa rakaca alimaamu imaamkii uu ku xidhanaya hadduu rukuuco fii faatixatihi faatixati lmasbuuq masbuuqii laga hormaray faatixadiisii isagoo aqrinayo faatixadii dhexdeedii haddii uu ku rukuuco imaamkii isaguun faatixadii dhammaystirin ma'muumkii masbuuqa ahaa fain ishtaqala hadduu ku mashquulay masbuuqii bisunnatin sunno hadduu ku mashquulay wadaalika ka ducaa'i liftitaaxi ducadii furfurashadoo kale aw itacawudi ama magangalkii oo kale hadduu ku mashquulay qara'a masbuuqu uu aqriya biqadrihaa ay qadri xuruufi sunnati xuruuftaa sunnada uu ka akhriyey xuruuf qadarkeeda ah ayuu faatixadii ka akhriyaa uma markuu qadarkaas ka akhriyey faatixadii in adrakahu imaamkii hadduu ku haleelo fi rukuuc rukuucda dhexdeeda hadduu imaamkii ku gaaro adraka wuxuu haleelay alrakcata ragcadaas waa u jirtaa oo waa loo xisaabi wa ilaa hadduusan rukuucii ku haleelin faatat ragcadaasuhu masbuuqii way ka tagtay oo ragcadaas loo xisaabi maayo wayuwaafiqu ma'muumku uu waafaqihu imaamka wayaati wuxuuna gadaal hadhow kala imaanaa biragcatin imaamku markuu salaamo noqsado ka bacdi ayuu ragco la imaana weli sheekh waxa uu ku dhex jiraa raximahu llahu tacaala axkaamu ljamaaca wa shuruuduhaa jamaacada axkaamteedii iyo shuruuddeedii ayuu sheekhu ka hadlay masalada uu doonayo sheekhu halkan inuuga hadlo waa mas'alatu lmasbuuq qofka masbuuqa ah iyo axkaamtiisii iyo qaabkuu imaamka ugu xiranayo masbuuqaas ayuu rabaa halkan sheekhu inuuga hadlo masbuuq marka maxaa loola jeedaa qof masbuuqa maxaa la yidhaha masbuuq waxaa la yidhaha man lam yudrik maca alimaami waa qofkaan imaamka aan la soo gaarin min alragcati aluulaa aw gayriha ragcadii hore ama ragcada hore maahane ragcooyinka kale qadran qadar aan ka soo gaarin qadarkaasoo yasacu ku filan alfaatixat qiraa'at alfaatixa qadar faatixadii inuu ka akhristo qofkii imaamka aan ka soo gaarin kaasaa la yidhaha masbuuq oo maalan tusaale ahaan faatixadii markaad bilowday oo alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alraxmaan اraxiim markaad tidhi imaamkii waaba dhammaystay faatixadiisii ilaa uu kaa soo horreeyey wuu rukuucay qofkaasoo kale waxaa la yidhaha masbuuq waa qofkii yacni xilli uu jaanis uu ku dhammaystiro faatixadii aan imaamka la soo gaarin kaasaa la yidhaha masbuuq masaladaas masalatulmasbuuqaa laga hadli marka masbuuqaas iyo xukunkiisa wa ama almasbuuqu qofka masbuuqa ah oo laga hormaray idaa rakaca alimaamu imaamku hadduu rukuuco fii faatixati faatixati almasbuuq masbuuqa faatixadiisii asagoo dhex maraya faatixadii asagoon dhammaystirin masbuuqii hadduu imaamkii inta faatixadiisii dhammaystay uu rukuucay labaa loo kala qaadi marka masbuuqii imaamkii faatixadiisii waa dhammaystay waa rukuucay masbuuqiina faatixadii dhexay u mari laba masalaa loo kala qaado qofkaa masbuuqa ah intuusan faatixada aqrisan ma sunuu ku mashquulay mase markuu allahu akbar yidhi faatixadii hore ka bilaabay labadaas masala loo kala qaado markuu masbuuqan oo gadaal ka soo gaarka ah markuu allahu akbar yidhi oo salaada uu xirtay inuu horay faatixadii ka galay iyo waxaa loo kala qaaday inuu sunnooyin ku mashquulay wajahtu wejhii liladii fadara asamaawaati waalarda xaniifa muslima wma ana min almushrikiin acuudu billahi min ashaydaani arajiim bismi illahi raxmaan raxiim inuu howlahaa sunnooyin iska galay iyo inuu faatixadii toos u bilaabay labadaasaa loo kala qaaday wuxuu ku yidhi sheekhu fain ishtaqala hadduu ku mashquulay bisunnatin sunno hadduu isaga mashquulay meeshii laga rabay inuu faatixada toos u galo sunnu ku mashquulay sunnada maxaa ka mid a wadaalika ka ducaa'i اliftitaaxi ducadii furfurashada wajahtu wejhi ayuu ka bilaabay aw itacawudi ama magangelkiiuu ku mashquulay acuudu billahi min الshayطan الrajiim ayaa loola jeeda taasuu ku mashquulay qofka sunnadaa ku mashquulay isagoo masbuuq ah muxuu samay qara'a wuxuu akrinaa biqadrihaa ay biqadri xuruufi الsunnati sunnadaas uu ku mashquulay xuruufteedii xuruuftaa qadar la mida uu faatixadii ka akrina tusaale ahaan acuudu billahi min الshayطan الrajiim ayuu ku mashquulay intuusan faatixadii akrin faatixadii markuu bilaabana imaamkiisii imaamkii waa rukuucay maxaa laga rabaa waktigii uu ku bixiyey sunnada wakti la eg waa inuu faatixadii akriyo intii xuruufuu sunnada ku mashquulay xuruuftaas xuruuf la eg waa inuu faatixada ka akriyo xuruufta sunnada uu ka mashquulay qiyaas ahaan hadday tahay toban xaraf hadday tahay waa inuu faatixadiina toban xaraf ka akriyo laba marka loo kala qaadi markuu yani qadarkaas faatixada intuu sunnada ku mashquulay in la mida hadduu faatixadii ka akriyey imaamkii marka ma rukuucu ku soo gaaray intuu akrinayo faatixadii sunnadii qadarkii uu ka akriyey faatixada intuu ka akrinayo imaamkii inuu rukuuca ku soo gaaray iyo inuusan kusoo gaarin labadaasaa loo kala qaadi uma markuu akriyey qadarka xuruuftaas hadduu faatixadii ka akriyey in adrakahu imaamkii hadduu ku gaaray fi rukuuc rukuuca hadduu ku gaaray adraka ragcata ragcadii waa gaaray oo ragcadaas waxay noqone ragcatan maxsuubatan lahu ragca isaga loo xisaabayo noqone wa ilaa kuma gaarin rukuuci qadarkii sunnada aada ka akrisay qadar la mida faatixadii ka akriyan intuu qadar la mida faatixadii ka akrinayo samica allahu imaamkii rukuuc ooba ka tegba faatathu ragcadaasi way ka tagtay mar haddii rukuucii imaamku uusan ku gaarin ragcadaas ma loo xisaabay way ka tagtay macnaheeda maxaa loola jeedaa bimacnaa laysat maxsuubatan lahu loo xisaabi maayo ma loo xisaabayo ragcadaas haddii ragcadaas hadduusan yani loo xisaabeyn oo imaamkii oo samica allahu dhahay uu qadarkii xuruufta faatixada soo dhammaystay see yeeli wa yuwaafiquhu imaamku uu waafaqi meesha uu marayo uu kala qabsana acuudu billahi min ashaytaan rajiim xuruuftii sunnada xuruuf la mida markuu faatixada ka akriyey wuxuu arkay imaamkii oo samica allaahu dhahay samica allahuda ha kala qabsado samica allahuda nafteeda ha kala qabsado hadhaw soo yeeli marka wayaati wuxuu la imanaa biragcatin waa bacda salaami imaamihi imaamkiisu markuu salaamo noqsado ka bacdi hal ragca ha la yimaado waa habkaas hadduu sunno ku mashquulay mas'aladu saasay noqon sunno hadduu ku mashquulay wain lam yashtail hadduusan ku mashquulin masbuuqii bisunati sunno kuwa mashquuline markii uu arkay in imaamkii uu ka hormaray allahu akbar markuu yihi masbuuqii faatixadii hore ka bilaabay bismi اllahi الرaحman الraحim alxamdu lilah rabb اlcaalamiin uu hore ka galo acuudu biاllahi wajahtu wejhi midna ma dhihin horuu faatixadii ka galo wain lam yashtail bisunatin sunno hadduusan masbuuqu ku mashquulin qadaca wuxuu iska jaraa alqiraaata ay qira'ata alfaatixa faatixada akhrinteeda hadduuba arkay imaamkiioo rukuucay faatixada waa kala goynaa meeshay u marayso ha ku joojiye wa rakaca macahu maca alimaam imaamka micigiisuuna la rukuuci sidaasaana ragcadaas ay u noqoneen ragca loo xisaabayo ragca loo xisaabayo saasay u noqon marka adiga maxaa lagaa rabaa haddaadba masbuuq tahay maxaa lagaa rabaa oo qadar faatixadii laga akrin karo haddaadan imaamkii la soo gaarin laguma sunneeyo inaad sunnooyin ku mashquusho acuudu billahi min ashaytaan rajiim wajahtu wejhi iyo maba lagu sunneeyo maxaa la rabaa allahu akbar markaad tiraahid faatixada hore ka gal faatixadii markaa hore ka geshid adigoo faatixadii dhex maraya hadduu imaamkii rukuucay faatixada meesheeda ku jooji la rukuuc ragcadaasna waa lagu xisaabay saas wey yani sida la rabo inaad sunno ku mashquusho ma aha haddaad sunno ku mashquushidna maxaa lagaa rabaa xuruufta sunnada aad ka akrisay xuruuf la mida inaad faatixadii ka akriso faatixadii xuruuftaas xuruuf sunno la mida markaad ka akriso imaamkii laba mid wey inaad rukuuc ku gaartid iyo inaadan ku gaarin haddaad rukuuc ku gaarto waad fiicanta ragcadaasaa lagu xisaabay rukuuc kuma gaarinayso mac allah waad ku gaartay ragcadaas ma lagu xisaabayo imaamku markuu salaamo naqsado kabacdi ayaad ragca la imaanay faslun hada kani faasilun wax kala saaro fii bayaani idraaki اlmasbuuqi liلrakcati wuxuu u fasil yahay caddaynta qofka masbuuqa ah oo imaamkiisa uu ka hormaray ragcada qaabka usoo gaari karo ragcada qaabka loogu xisaabi karo ayuu u fasal yahay waman adraka qofkii soo gaaray alimaama imaamkii qofkii soo gaaray imaamkaasoo almutadahira ee dahaaro qaba imaam dahaaradiisii iyo wasaqaadkiisii ay u dhammaystiran yihiin qofkii soo gaaray raakican xaal uu yahay imaamkaasi mid rukuucsan ayuu soo gaaray wadma-ana shaksigaas ma'muumka ah wuuna la xasilay macahu maca alimaam imaamka micigiisa fi rukuuc waa kula xasilay ilaa dumaninadu maxay ahayd shardi waajibay ahayd in lagu xasilo rukuuca marka waa la xasilay rukuucii kula xasilay qabla irtifaacihi irtifaaci alimaam imaamka kor noqoshadiisa ka hor ayuu rukuucii ku xasilay can aqali rukuuc rukuuca midka ugu yaraanta badan intuusan ka kor noqon imaamkii oo madaxiisa uusan soo kor qaadin ayuu rukuucii ku gaaray kulana xasilay adraka qofka shuruudda oofsaday wuxuu haleelay alragcata ragcadaas waa loo xisaabay shuruuddaas maxay tahay imaamku waa inuu mutadahir yahay horta waa inuu dahaaradiisu kaamilta waxaa kaloo shardiga imaamka rukuuca inaad ku gaartid rukuuci samic allahu haddaad ku gaartid ragcada ma lagu xisaabay rukuuca inaad ku gaartidna waa shard maxaa kaloo shardiga rukuucii inaad ku xasishid intuusan imaamku madaxiisa samic allah usoo kor qaadin aqalu rukuuc rukuuca inta ugu yaraanta badan intuusan madaxa kor uga soo qaadin waa in lagaa helo dumanina oo aad ku xasisho rukuucii wain adrakahu imaamka hadduu haleelay fii rukuucin rukuuc uu ku haleelay rukuucaasoo zaa'idin ee dheeraad ah rukuuc asala kuma haleelina wuxuu ku haleelay rukuuc zaa'id ah aw amase fi thaani fi rukuuci thaani ama rukuucii labaad ayuu imaamka ku soo gaaray rukuucaas labaad oo min alkhusuufayni labadii madoobaad ka mida labada madoobaad maxaa loola jeedaa qoraxda iyo dayaxa ayaa loola jeeda lam yudrig ma uusan gaarin haa ragcadaas ragcadaas ma loo xisaabay ragcadaas ma gaarin oo ma loo xisaabay maxaa loola jeedaa masaladan masaladan ujeedada waxaa weeye imaamkii waxaad ku soo gaartay ragcadaad ku soo gaartay marka lagu xisaabayo rukuuca markaad ku soo gaarto markii rukuucaas lagaaga xisaabayo ragcu waxaa shardi ah an yakuuna rukuucu asliyan rukuuca inuu asalya laakiin haddaad imaamkii ku soo gaartid rukuuc zaa'ida ka war rukuuc zaa'id maxaa loola jeedaa rukuuc zaa'id ulajeedada waxa weye waa rukuuc aan ka mid ahayn salaadii oo imaamku hal ragcu wuxuu la yimid laba rukuuc sahwi yani waa ishalmaamay waa ishalmaamay rukuucii marka uu ku khaldamay imaamku oo sahwiga ahaa ayaad ku soo gaartay rukuucii dheeraadka ahayo zaa'idka ahaa oo imaamku si khaldan uu u sameeyey ilaa halkii ragco yani sharcigu wuxuu jideeyey hal rukuuc halkii ragcu wuxuu u sameeyey imaamkii laba goro rukuucay intuu sahwiyey rukuucaas marka imaamkii uu ku khaldanmay ayuu ku soo gaaray allahu akbar maamuumka intii inuu la rukuucay ma loo xisaabi ragcadaas ma loo xisaabay leannu rukuucaad ku soo gaartay maba ahaba rukuuc xisaabta ku jira rukuuc xisaabta ku jira maba ahan wain adrakahu fii rukuucin zaa'id hadduu rukuuc zaa'ida ku soo gaaro aw fi thaani fi rukuuci thaani ama rukuuca labaad uu ku soo gaaro rukuucaas labaad oo min alkhusuufayni labadii madoobaad ka mida lam yudrikhaa ragcadaas ma uusan gaarin ma haleelin rukuuca labaad oo khusuufaynka ka mida ulajeedada laga leeyahy waxaa weeye waa tii hore aanu kutubteenna hor ugu soo qaadan jirnay kitaabkana way noogu iman doontaa qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka labada ragcoo la tukanayo ragco walbaa waxay leedahay laba rukuuc ragcadan marka labadeedii rukuuc rukuucii labaad ayuu ku soo gaaray rukuucii labaad ayuu ku soo gaaray ragco ma loo xisaabayo leannu rukuucan labaad yacni waa rukuuc salaada yacni khusuufka haba ka mid noqdo hadduu doono laakiin waxaa weye haddii laga tago dhib ma keenayo rukuucan labaad waataan kutubteena hore kusoo qaadan jirnay laba qaabaa loo tukadaa salaatulkusuuf labada qaaba loo tukanayo maxay tahay qaab sunno caadiya laba ragcoo caadiya loo tukan kara ma soo mari jiro waxaa kaloo loo tukan karaa sida kaamilkaa afdalka ah ragco walba laba rukuucin loo yeelo marka rukuucii labaad hadduu ku soo gaaray ma loo xisaabo ragcadaas ma loo xisaabo faslun fii sifaati اla'imati imaamyaalka tilmaamahooda u fasal yahay tilmaamahaasoo almustaxabati ee la sunneeyey tilmaamaha imaamka oo sharcigu uu sunneeyey tilmaamaha ugu wanaagsan axaqu naasi dadka midka ugu xaqnimada badan bilimaamati imaamnimada inuu dad salaad ka bixiyo oo imaam uu noqdo dadka waxaa ugu xaqnimad badan alwaali ninka madaxdaa ninka madaxda ah ayaa ugu xaqnimo badan haddii dad meel ay isugu yimaadaan yaa ugu xaqnimo badan dadkaa inuu salaada hogaamiyo qofka ummadda hogaamiyo oo waaliga ah waaliga waxaa loola jeedaa fii maxali wilaayati waali markaas maxalkii uu madaxda ka ahaa joogo maalan haddii qaadigii gobolka oo kale ayaa meeshii yimid gobolkan qofkii qaaliga ka ahaa ayaa yimid qaaligaasaa dadka salaada ka bixinay ilaa isagaa maxali wilaaye gobolkii qaaliga uu ka ahaa gobolkii qaaliga uu ka ahaa haddii laysugu yimaado oo meesha salaada lagu tukanayo uu soo xaadiro qaaligii qaaligaa la hormarina isagaa ugu xaqnimo badan alaclىa falaclى madaxda iyadaa kala saraysa haddii qaaligii nin ka sarreeyo uu yimaado isna isagaa ka xaqnimo badan kaa sarreeya mid kasii madaxsan oo ka sarreeya hadduu yimaado isagaa ka xaqnimo badan alaclىa falaclى wain اkhtusa غayruhu bisaa'iri صifaati alآatiya waaligaas ninkaa madaxdaa kayrkiisa haba lagu khasiso tilmaamo kale oo dheeraada oo qofka kale xagga qur-aanka haba ka yaqaano nin sheekhu ahoo ka cilmi badan haba noqdo dadka meesha jooga ninka madaxdaa xaqu tilmaamo kaleba dad kale ha yeeshaan oo dheeraad ah oo weligu uusan lahayn wa lilkhabari saxiix xadiiskii saxiixa wuxuu ahaa laa yaummana arajulu alrajula fii suldaanihi ninku yuusan nin kale imaam ugu noqon fii suldaanihi meesha uu ka talinayo oo isagu xukumay meeshuu xukumayo qofku hadduu yimaado jamaacada asaa laleeya naga bix anu madax ka yahay ومحل ذلك في غير من ولاه الإمام الأعظم أو نائبه لكن مركز سيدة لليه مدحوينها وين وقفوسا مسجد كما مدح أغنقين وإمام أوسا أغنقين أما قفك مدحوينه الصحيح مسجد كينو أساقه هقامي الصلاة قف كستو إمادة قال لي كستو إمادة أساقه حق نيبرا لأنه قفك مدحوينها مسجد كأسوا مقعابين أما من ولاه أحدهما في مسجد laakiin qofkii madaxweynaha ama madaxweynaha wakiilkiisii mid ka mida uu masjidka madax uga dhigay fahuwa أwlىa min waali اbeledi wa qaadiha isagaa uga haboon ninka beledka xukuma iyo qaaliga beledka qofkii madaxweynuhu u sharciyeeyey masjidka inuu imaam ka noqdo kaasaa ku haboon wa fii man tadamanat wilaayatuha alimaamata curfan aw nasan masaladana waxay ka hadlay waxaa weeye waa qofka madaxtinimadiisu ay ku dhex jirto imaamnimo oo meel sharciga madax looga dhigo sharciga islaamka madaxda way kala tahay maalan ninka qaaliga ah qaaligii muxuu qaali ku yahay shareecadii u yaqaana ninkaasoo kale way ninka masjid hadduu yimaado laleeyahay naga bix laakiin ninka booliska xukuma oo kale ama militariga heesta oo kale hadduu masjidka yimaado naga bix militari muxuu ka yaqaana islaamka waxaa la rabaa qofka mas-uulka diineed ah mas-uuliyad diineed waa inay madaxtinimadiisu ku jirto madaxtinimadiisu mas-uuliyad diineed waa inay ku jirto waa nin naa'ib ulqaadi ama waa qaaligii mas-uuliyad diineed nin ah bikhilaafi naxwi wulaati alxarbi madaxda dagaalada khilaafsan in dagaalka kaliya hogaamiya washurdiya booliska oo kale madaxda hogaaminaysa maya falaa xaqa lahum fi limaamati kuwaas imaamnimada xaq kuma laha waa nin yacni wijha ama jiha sharciya madax ka ah nikaaxiyuu qaabishan yahay qaaligiiyuu qaabishan yahay maxkamadii ninkii sharciga xukumaya oo dadkaas mansab diineed qofkii hayaa loola jeeda mansab diineed kan sheegayo kaas axaqu naasi dadka midka ugu xaqnimada badan bilimaamati imaamnimada alwaali waa ninka madaxda ah waaliga fayataqadamu ninka madaxdaa isagaa hormaray oo salaada dadka ka bixinaya aw amase yuqadimu isagaa hormarinaya hayrahu ninka waaligu hayrkiisa isagaa hormarinaya ama isagaa salaaddii ka bixinaya hadduu meesha soo xaadiro ama isagaa qofka dhahaya hebelow hebelow naga bixi walow fii milki gayrihi walow uqiimati salaatu salaaddii haba lagu aqimo fii milki gayrihi shaksigaa waaligaa gayrkiisa gayrkaas milkigiisii salaaddii haba lagu aqimo haddii la doonayo walow uqiimati salaatu fii milki gayrihi waaligaa gayrkii gayrkaa milkigiisii salaada haba lagu aqimo haddii la rabo maxaa loola jeedaa yacni gurigaagii oo kale ayaa ninkii qaaliga ahaa joogtay gurigaagii inaad salaad haddii lagu oogayo gurigaaga adaa ugu xaqnimo badnaa inaad dadka salaada ka dhiso ama qof aad u fasaxday oo tiraah naga bixi gurigaaga maxal saldanadaadi inaad salaad dad ka bixiso adaa xaq u leh ama qof aad u fasaxdo gurigaagiiya marka waxaa yimid martiqaad ahaan oo kale u yimid qaaligii booqasho iyo gurigaaga kugu yimid gurigaagu xataa imaamku ugu noqon biduuni idnik isagoon kaa idan qaada saasaa loola jeeda walow fii milki hayriba ha noqon lan adiga guri kaliya hadduu waali ka tahay isaguna waddanka dhan waali ka yahay ama mandiqada dhan mandiqada dhan waali waa kaa wilaaye sarreeya wilaayadiisaa sarreysa wasaakinu bimilkin qofka milki guriga ku degan aw icaaratin wasaakinu wاlmustaxiqu litilka almanfaca walaxaqu bacda alwaali walaxaqu midka xaqnimada badan bacda alwaali ninkaa madaxdaa ka bacdi salaadda inuu dad ka bixiyo waxaa ugu xaqnimo badan assaakinu qofka gurigiisa degan bimilkin milki ku degan gurigiisa haddii ninka madaxdaa laga soo tago dee qofkii guriga deganaa gurigii uu deganaayo jamaaco lagu tukana salaadda yaa ku xaqnimo badan qofkii guriga deganaa isagaa ku xaqnimo badan inuu salaada bixiyo ama qofuu asagu u fasaxo oo sheekhu naga bixi uu yidhaaha ila gurigiisii wey walaxaqu bacda alwaali waaliga ka bacdi waxaa ugu xaqnimo badan assaakinu bimilkin qofka gurigiisa milkiyad ku degan aw icaaratin ama caariye ku degan guriga ama gurigu asagu ma laha lakiin caariyu ku deganya qof hayr iska degana isagaa salaaddii ka bixinay caariye dadka deganya aw ijaaratin ama ijaaru ku deganya gurigeed ijaar ku degan tahay waxaa kaaga sarrayn kara kaliya ninka madaxda ah hadduu yimaado gurigaas inta kale ada ka sarreeya oo salaada ka bixinaya oo waqfin ama waqaf uu ku degan yahay oo wasiya ama dardaaran uu ku degan yahay wa naxwihaa ashyaadaas wixii la mida ayuu guriga ku degan yahay waa guri loo dardaarmay asaga inuu deganaado ama waa guri asaga lagu waqfay asaga salaada gurigaas ku xaqnimo badan haddii dad meesha ay salaad ku dukanayaan gurigaa jamaaca isagaa ku xaqnimo badan yataqadamu assaakin qofka guriga degan isagaa hormaraya oo yuqadimu ama isagaa qofkuu doono hormarinaya ayadan sidii horeo kale sidii masalada ninkii madaxda aan kusoo marnay masalat alwaali aan kusoo marnay ilaa laakiin maxaa yidhi xadiis abu daawuud wuxuu ahaa laa yaumana arajulu arajula fii beytihi xadiiska abu daawuud laa yaumana arajulu nin yuusan imaam u noqonin arajula nin kale fii beytihi gurigiisa yuusan imaam ugu noqon yacni qof gurigiisa intaad timid istawu inaad iska tiraahdo nin gurigiisaa timid istawu iska tir kama idan qaadan xataa isagaa xaq ku leh waa inuu asagu ku idmo war hebel guriga adaa degane maxal wilaayahaagii wey salaadda naga bixi waad may sheekhu adigu naga bixi bis markaa hormar laakiin istawu inaad iska tiraahdo hawsha iska bilowdaba adigu khilaaf lisharci wax sharciga khilaafsan yataqadamu asagaa hormaraya qofka guriga degan aw yuqadimu ama asagaa qofkuu doono asagaa hormarinaya ayadaas ilaa laakiin ana almuciira qofka guriga caariyeeyey ayaa axaqu ka xaqnimo badan min almustaciiri qofka caariyada ku degan laba ninaa gurigii ku kulmay ninna waa ninkii guriga dhan caariyeeyey oo yihi iska sii deganaa ninna waa kii la caariyeeyey oo caariyada ku deganaa yaa xaqnimo badan kii caariyeeyey la isaga ka sarreeya ninkii guriga ku caariyey ka sarreeyo wasayida ilaa ana sayida ninka sayidka ah ayaa axaqu min cabdihi addoonkiisa asaa ka xaqnimo badan assaakini fii milkiyaa loola jeeda addoonaa guriga degan dee addoon guriga degan adigoo ah sayidkaagiyaa yimid ku addoonsanay de gurigaan deganahay anaa maxal wilaayahaygii la igu yid ma dhahaysid sayidka adiga dhanaaba lagu leeyahaba raqabadaada raqabadaada dhanba ninkii lahaa yaa yimid saa kaa xaqnimo badan wasayida ilaa ana sayida sayidku axaqu min cabdihi addoonkiisa asaa uga xaqnimo badan hadduu gurigii addoonku deganaa ugu yimaado alladii addoonkaasoo laysa bimukaatabin addoon la kitaabiye aan ahayn laakiin addoonku hadduu yahay addoon la kitaabiyo mukaataba sayidka asaa ka xaqnimo badan addoon mukaatab maxaa loola jeeda addoonka mukaatab ujeedada laga leeyahay waa addoon la yihi intaasoo lacag haddaad keentid waxaad tahay xor lacagtii aruuriskeedu ku jira mukaatabaa la yidhaha addoonkaas marka asagoo mukaatab oo guri degan ayaa sayidkiisii shuruudda ku xirayaa gurigiisi salaadii hala aqimo yaa ku xaqnimo badan addoonka mukaatabka lianna alcabd almukaatab aayilun lilxuriya addoonka mukaatabka wuxuu u socdaa xornimo marka xoruu shabaha ilaa lacagta hadduu keeno horuu xor ka xoroobi waa nin xor shabahayo walimaama ilaa ana alimaama araatiba imaamka raatibka ah oo masaajidka weligiis loo doortay inuu imaamka ahaa jiray weligiisba masaajidka dad ka bixin jiray salaada ayaa axaqu xaqnimo badan min gayri اlwaali ninkii madaxda ahay gayrkiisa imaamka raatibkaa ka xaqnimo badan imaamka raatibkaa waxa ka hormari kara oo istaw uu dhihi kara ninka madaxdaa bis imaamka raatibkaa nin kastoo yimaada saa ka xaqnimo badan imaamka raatibkaa وإlا أن الإmاaمa imaamka imaamkaasoo aلraatiba ee raatibka ah أxaqu isagaa imaamka raatibka ah ka xaqnimo badan min غayri الwaali kii madaxda ahaa غayrkii isagaa ka xaqnimo badan وin kaana فaqiihan وaqaari'ana loola jeeda qofka غayrkaay haba qur-aanka ha uga sareeyo ha uga oqoon badnaado xagga فiqhiga iyo أxkaamta ha uga oqoon badnaado imaamka raatibka ah isagaa mar walbaba dadka istawow dhahayo imaamka raatibka ah fayataqadamu imaamka raatibka ah isagaa hormaraya ow yuqadimu ama isagaa qofkuu doono hormarinaya ama qofkuu doono hadduu sheekh weyn oo isaga ka sarreeya arko oo ka cilmi badan ama isagaa dhahayo sheekh naga bixi ama isagaa hormaraya isagaa khiyaarka meesha saa ka taliya w imaamka raatibka isagaa ka taliya meesha uma markaa kabacdi in lam yakun hunaaka owla qof habboon haddaysan jirin oo dadkii isla wada siman yihiin oo nin madaxu uusan meesha jirin imaam raatiba uusan meesha jirin oo imaam raatiba hadduusan meesha jirin see ku suurtogeli kartaa imaam raatibo weligii dadku salaada ka bixin jiray waxay ku suurtogeli kartaa kaan kaanuu bimawaat jamaacadu waxay ku sugan yihiin dhul bahgooyaho cidna uusan iska lahayn mawaad waxaa la yidhaha dhulka aan qofna iska lahayn dhul aan qofna iska lahaynaa salaaddii ayaa la rabaa in lagu tukado ow fii masjidin walaa imaama lahu raatib ama waxay dadka ku kulmeen masaajid aan imaam raatiba lahayn ow lahu imaamun waasqada xaqahu wajacalahu lilwlaa ama masjidku imaam raatiba buu leeyahay laakiin imaamkii raatibka ahaayaa wuxuu yihi intuu xaqiisii ka tanaasulay qofka noogu habboon hanaga bixiyo intaasuu masalaa marka laga hadlay qofka noogu habboon hanaga bixiyo uma markaa kabacdi qudima waxaa la hormarina alafqahu kii fiqhiga badnaa haddii dadkii meel bahgooyo ay ku tukanayaan ama masjid aan imaam raatiba lahayn laysugu yimaado imaam raatib aan lahayn laysugu yimaado ama imaam raatiba wuu leeyahay laakiin imaamkii raatibkaa isagaa xaqiisii ka tanaasulay oo yihi ninka noogu fiican hanaga bixiyo ninka noogu fiican hadday marayso waxaa ugu horeeya sheekha faqiiha ah oo sheekha faqiiha ah wuxuu ka horeeyaa qofka xaafidulqur'aanka ah liannahu salaadu baahida ay u qabto axkaamta iyo fiqhiga daqiiqa ah ayaa ka muhiimsan qiraa'ada salaadu ay baahida ay u qabto waxaa ka muhiimsan axkaamta fiqhiga baahida salaadu ay u qabto uma markaa kabacdi qudima waxaa la hormariyaa alafqahu sheekhii fiqhiga yaqiinay oo fiqhiga badnaa uma sheekhaas waxaa ku xiga haddii uusan meesha joogin alaqra'u kii qur-aan xifdinta badnaa aqra waxaa loola jeedaa ay axfad kii qur-aan xifdinta badnaa oo aad xifdigiisa u sareeyo isagaa ugu horeeya haddii la waayo sheekh caalima oo faqiiha aqra'aas ayaa dadka ugu horeeya uma markaa kabacdi inistawayaa fiqhan wa qiraa'a haddii labadan qof ay ku siman yihiin xagga axkaamta iyo qur-aan oqoonshaha labadaba hadday ku siman yihiin yaa la hormari fiqigiina way ku siman yihiin xifdigii qur-aankana way ku siman yihiin waxaa horeeya alawracu kan xalaal mirashada badan qofka alla kacabsiga badan dhowrsada diinta ku dhowrsiga badan lannu sifadaas sifo qaaliyo sifadaas sifo qaaliyo kan awraca xaba uma markaa kabacdi intaasba hadday ku sinaadaanna axkaamtii waa wada yaqaanaan qur'aankii waa ku siman yihiin xifdigiisii xalaal miradkii way ku siman yihiin yaa horeeya marka man qof ayaa horeeya qofkaasoo sabaqa soo hormaray bilhijrati haajiridda ku soo hormaray ilى الnabiyi nabigana loo soo haajiro salى اllahu waslm wbaaraka calayhi huwa isagu ku soo hormaray ow axadu aabaa'ihi ama aabbayaashiis mid ka midahu uu soo hormaray hijrada nabiga usoo hormaray salى اllahu alayh wasalam inta kale hadday ku sinaadaan fiqhigii qur-aanka xifdigiisii alla ka cabsigii way ku siman yihiin waxaa la raadin markaa awoowayaashiini yaa hijrada ka qayb gala ila waa sharaf fadiilo weyn iyo manqaba iyo manzilo iyo makaano weyn hijradii yaa ku soo horreeyey loo soo haajiro nebiga sala allahu alayh wasalam haddii qof uu jiro awoyaashiis muhaajir uu ahaa adigaa leeya salaada bix manqaba diiniya uma markaa kabacdi haddii inta kale haddana ay ku sinaadaan man sabaqa islaamuhu qofkii islaamnimadiisu soo hormartay kaasaa ugu habboon inuu dadka salaada uu ka bixiyo ka shaabin aslama amsi nin dhallinyaraahoo shalay soo islaamay wuxuu ka horeeyaa calaa shaykhin aslama alyowm nin waayeeloo maanta soo islaamay nin waayeel ah oo maanta soo islaamay waxaa ka horeeya nin dhallinyaraa oo shalay soo islaamay waxaa la fiirinaa xagga diinta da-da la fiirinaa xagga diinta ayaa kusoo horeeyay uma markaa ka bacdi haddii intaas ay ku sinaadaan annasiibu kii aftirsiga wanaagsanaa xagga aftirsiga oo qof caalima ama nabiga qaraabadiisii ku nisbo sheeganayo sala allahu calayhi wasalam inta kulli hadday ku sinaadaan waxaa la leeyahay wariyaa shariifo ashraafoo meesha jooga ya ashraafnimadu ma sahlan inta dhan manaaqibta dhan iyo manaasibta hadday ku sinaadaan wariyaa shariifaa la leeyahy oo nabiga u dhow salى اllahu alيه wasalam qaraabanimadiisa lannahu alqurbu min الnabiy salى اllahu alayh wasalam makaana wamaziyaة caظiima washariifaة wafadiila in nabiga loo dhowaado salى اllahu alayه wasalam xagga qaraabanimada waa makaano iyo maqaam weyn qofka nasabka fiican oo nabiga salى اllahu alayh wasalam yani qaraabanimo ugu tirsanayo reer bani haashim reer bani cabdilmuطalib ama quraysh intaba hadduu noqon waayo xataa yaa quraysho oo nabiga halkaa uga soo dhaca sala allahu wasalam wbaaraka caleyh ayaa la fiiray marka haddii la waayo qof shariifa oo nabiga sala allahu calayhi wasalam ku abtirsiya waxaa laleeyahay inta kale hadday ku sinaadaan wariyaa aabihii nin caalima uu ahaa inta kale hadday ku sinaadaan waa nasab diiniya marka aabihiisii u caalim ah fo markaa kabacdi annasiibu midka nasabka wanaagsan fo markaa kabacdi xasanu dikri qofka uu magaciisu wanaagsan yahay iyo sheeg sheegiisa iyo sharaftiisa oo qofka bulshada inta dhan hadday ku sinaadaan xagga xifdiga qur'aanka xagga fiqhiga kulli hadday ku sinaadaan sifaadkii aan soo hormarnay waxaa lagu kala hormarinaa qofka magaca iyo sharafta bulshada dhexdeeda kule liannahu ahyabu isagaa laga heybayso badan yahay qofka bulshada dhexdeeda sharaf kule isagaa laga heybayso badan man bacda waalquluubu ilayhi amyal quluubtuna isagay jeceshahay oo u yeelanaya uma nadiifu thawb waxaa lagu xijiraa inta kale darajaadka kale hadday ku sinaadaan dharkiyaa lagu tartami marka annadaafatu min aliimaan annadaafa waa iimaankii ka mid tahay shadru liimaan nadaafada waa iimaanka qeyb ka mid marka weligaa dharkaaga iska nadiifo yaan lagaa hormarin ya mara wasakla iyo duuga haddaad meesha la soo istaagtid o hadhow sifaadka kale markii lagu sinaado yaa dharkiisu nadaafadayaa laleeyahy taa islaamku sida ihtimaamka uu u siiyey oo aada ugu daneeyey nadaafadda nadiifka uma nadiifu thawb uma nadiifu lbadani haddii maradii ay ku sinaadaan qofka jirkiisu nadaafo badan yahay marka dad wasaqle iska tahay maqubaysto tahay waa lagaa horeeyaa imaamnimada waxaa kaa horeeyo ninka nadiifka ah oo carfaayo kaasaa kaa horeeyo wadayibu sanca inta kale hadday ku sinaadaan qofka xirfadiisa iyo sancadiisu ay wanaagsan tahay waxaa lagu tartami marka inta kale haddii lagu sinaado waryaa meel wanaagsan oo sharaf leh ka shaqeeyo ya meel sharaf leh yaa ka shaqeeya oo qofna waxaa weeye waa qof taajir oo ganacsadaa qofna waxaa weeye waa qof musqulaha qoda inta kale waa ku siman yihin labada nin meesha soo istaagay dee ninka nijaaso iyo maalin walba ku dhex jiraa iyo meel qarmuun iyo meelahaasuu ka shaqeeya wallahu fadala bacdakum calىa bacdin fi الrisqi waa ka ilaah yihi subxaanaه wa tacaala ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu idinku kala fadilay meesha irsaaqada laydin geliyey ilahi idinku kala fadilay subxaanaه wa tacaala qofkaa risqigiisii laga dhigay meel sharafle oo qiimole oo nadiifle inuu ka shaqeeyo qofna risqigiisii waxaa la geliyey nijaasada inuu ku dhex jiro wasaqdaa ku dhex jiro marka waxaa lagu tartamay yaa xirfad iyo shaqo wanaagsan wadayibu sancati uma markaa kabacdi xasanu sawti qofka codkiisa wanaagsan yahay intaasoo dhan hadday ku sinaadaan war yaa cod macaan wey yaa cod macaan wey uma markaa kabacdi xasanu suura codkii hadday ku sinaadaan yaa muuqaal wanaagsan wey in allaha jamiil yuxibu اljamaal ilahi waa alla jamiila quruxda ilahi uu jecel yahay subxaanaه wa tacaala yaa muuqaal wanaagsan wey fain istawow kulli hadday ku wada sinaadaan wixii lasoo quruxdii shaqadii jirkii nadaafadiisii dharkii wixii dhammaa hadday ku sinaadaan nin walbana uu yimaado isku daysan waayo haddi hadday isku daysataan waa hadalku maba imanayo waa isku daysan waayo wixii dhammaana waa ku siman yihiin sifaadkii uqrica waa loo qora tuuraa markaas hadday isku daystaan waa sida sharafta ku jirto laakiin hadday isku haystaan wadaadada ha loo qora tuuro way marka ninkii imaam noqon lahaa ninkii imaam noqon lahaa ha loo qurceeyo wey marka qadcan linisaac si muranka loo geeyo muranka oo dhan si loosoo afjaro waa sunna wey in loo qurceeyo walcadlu qofka caadilka ah imaamka caadilka ah ayaa owlaa ka habboon min alfaasiq wain kaana qofka faasiqa ah afqaha haba noodo qof fiqhi badan oo axkaam badan aw aqra'a ama qof xifdi badan ha noqdo bimacnaa akar xifdan qof qur-aanka aada u xifdisan haba noqdo ma yani waxaa darajadiisa hoos u dhigay faasiqnimada uu ku dhex jiro qaariba haba noqdo qur-aanka aada u yaqaano laakiin fisqiga uu ku dhex jiro ayaa maqaamkiisii hoos u dhigay oo dilay afqa ha noqdo oo axkaamtii ha yaqaano laakiin fisqiga uu ku dhex jiraa dilay axkaamtiisii fiqhigiisii taasaa baabiinayso marka mid uun salaada sixi karo oo faatixada yaqaan oo caadil ah ayaan leenaha markaa salaada naga bixi mid uun carabkiisu iska saxayn walow jaahil ba iska noqday kaasaa ka ron mid caalimahoo faasiq ah oo waxba ka dhowrsanaynin walbaaligu qofka qaangaarkaa awlaa min asabiil qofka qaangaarkaa ka habboon siqiirka qof qaangaar ah iyo qof siqiira haddii meesha yimaadaan imaamnimada waxaa ku habboon qofka qaangaarka ah leanna waa ka khibrad badan yahay waana ka caqli badan yahay wain kaana saqiirku haba ahaado afqaha mid fiqhi badan ow aqra'a mid xifdi badan saqiirku xagga qur-aanka haba ku horeeyo xagga axkaamta haba ku horeeyo waxaa ka habboon qofka qaangaarka aho faatixadii un toosin kara kaasaa la hormara walxuru qofka xorka ah ayaa owlaa ka habboonaasho badan min alcabdi addoonka asagaa ka habboonaasho badan qofkani waa qof xora kanina waa addoon salaadda waxaa ku habboon qofka xorka aha bixinay mar walbaba oon la addoonsanaynin wayastawii waxaa siman alcabdu addoonka addoonkaasoo alfaqiihu ee faqiiha ee axkaamta yaqaana iyo walxuru xurka xurkaasoo gayru lfaqiihi faqiiha aan ahayn oo faqiiha kayrkiis ah midba meeluu ku fiican yahay ma aragti waa isla barbar tuur wey markaa loo qurceeyo midba meeluu ku roon yahay leanna waxaa weye ninkan waa addoon dhinacaas waxoogaa ka jaban yahay laakiin isagana dhinacuu ka jaban yahay waxaa taageeraya waa faqiih axkaamtu aada u yaqaan kanina waa xuroo dhinacaas sifadaas sifo fiican wey laakiin isagana wuxuu ku dilan yahay waa hayru lfaqiih fiqhi ma yaqaan axkaamti ma yaqaan marka midma meeluu ku roon yahay isla tuuri ha loo qurceeyo qurcay gelayaan labadaas walmuqiimu qofka magaalada degan ayaa owlaa ka haboonaasho badan min almusaafir muqiimka hadda waxaa loola jeedaa muqiim almutimu muqiim salaadii dhammaystirayo afartii ragco dhammaystirayo ayaa owlaa ka habboon min almusaafir aladii yaqsur musaafir gaabinayo musaafir salaad maalan waxaa la tukanaa rubaaciye ah oo duhur oo kale ninkan waa iska musaafiro inuu iska gaabiyu rabaa imaam noqdo oo labadiisa ragco markuu tukado assalaamu calaykum iska yidhaha jamaacada kalena uu yidhaha dhammaystirta labada ragco idin dhimo saasuu rabaa inuu dadka ku tujiyo nin noo dhamaystirayaa nooga roon la iswaafaqsan yahay dadka muqiimiinta afartooda toos u tujinaya kaasaa roon waa waladulxalaal xalaasha waladka ku dhashay ayaa owlaa ka habboonaansho badan min waladi zina zinada waladka ku dhashay qofka waladu zinaha ah oo zina ku dhashay ayaa meeshan soo istaagay ninkanina waa nin xalaal iyo nikaax dayiba ku dhashay waxaa xagga sifaadka iyo salaada iyo imaamnimada ku horeeya waladulxalaalka kaasaa ku horeeya leannahu manqamada iyo makaanada nikaaxa ayaa la rabaa in ummadda lagu booriyo dadkana la nacsiiyo fujuurka iyo fisqiga iyo xumaatadii zinada dadka la nacsiiyo walacma indhoolahu mithlu lbasiir qofu xarkayuu lamid yahay oo indhala-aantu nusqaan ma ahan oo salaadii imaamnimadii xoogaa hoos u dhigaysa ma aha hoos uma dhigayso leannu haddii indhoolo haba noqdo hadduu rabo laakiin meeluu ku fiican yahay hadduu asagu indhoolo yahay waxyaalaha adiga aada fiirfiirinayso oo salaadda kaaga cayaaraya isagu waxaa salaadda uga cayaari maayaan qofkii kusoo agmartay iyo waxaa derbiga aada fiirfiirsanaysay waxaasuu ka nabad galay saasuu ku roon yahay asna waxaasuu ka nabad galay adna waxaad ku roon tahay nijaasaadkii iyo waxbaad arkiyo asagoo nijaas iyo haddii waxba joogo midba meeluu ku roon yahay marka waa isla mid waa loo qurcaynaa haddii sifaadka kale ku sinaadaan sifaad kale hadday ku sinaadaan waa loo qurcayn wey indhoole iyo nin wax arkay loo qurcayn faslun haadaa kani faasilun wax kala saaro fii bacdi sunani sunooyinka qaarkoodu u fasil yahay sunantaasu almutacaliqati la xiriirta biljamaaca sunooyin jamaacada xiriir la leh ayuu fasalkani ka hadlay mustaxab waxaa la suneeyaa allah yaquuma inuusan istaagin shaksiga oo jamaacadoonka ah ilaa bacda faraaqi liqaamati aqimka ka faaruq noqoshadiisa ka bacdi maahane saasa sunaa inaan la istaagin waa madhabka imaamu shaafici raximahu llahu tacaala sidaasuu qaba markii aqimka la dhammeeyo markaasaa la rabaa ka bacdi jamaacadu inay istaagaan baynamaa abi xaniifa isagu uu leeyahay qad qaamat الsalaa markii la gaaro markaasaa jamaacadu istaagay oo salaada loo istaagay laakiin madhabka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala wuxuu qabaa aqimku markuu dhammaado markaas ka bacdi ayaa la rabaa jamaacadu inay istaagto wa taswiyaة الsufuufi wayustaxab waxaa la suneeyaa taswiyaة الsufuufi sufuufta simitaankoodii ayaa la suneeya safka in la simo aadaabta jamaacaday ka midta والأمر ayaa la suneeyaa bidalika taswiya safka simidiisa in lays amro ayaa la suneeya لikuli أحad qof walbaa loo suneeya inuu amro qof jamaacada ka mida imaamkii inuu yihah safka noo sima jamaacadii dhexdoodii inay isku booriyaan war safka noo sima qof walba wa min alimaami wاlأmru amarka amarkaasoo min alimaami imaamka xaggiisa ka ahdaa aakadu muhiimnimo badan isaga aad u muhiima lakiin imaamku inuu dadka kala dardaarmo safka simideeda inuu kala dardaarmo ilaa nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu yihi waman wasala safan wasalahu llah qofkii safka xiriiriya ilaahay waa xiriiriya waman qadaca safan qadacahu llah qofkii safka gooyana ilaahay waa gooyaa subxaanahu watacaala wa afdalu sufuufi sufuufta kan ugu fadliga badan alawalu kan ugu horeeya falawalu kan ugu horeeya awalkaasoo lirijaali ragga u sugnaaday sufuuftu way kala ajir badan yihiin safka ugu horeeya ayaa ugu ajir badan kan awalkaa kusii xiga kan ku xiga kan kusii xiga say u kala horeeyaan ay mar walbaba ay u kala ajir badan yihiin markuu sheekhu kuleeyahay lirijaal lirijaal wuxuu uga ixtiraazi haweenka haween haddii masjidka ay ku tukanayaan rag iyo haween ay masjidka iskula tukanayaan haweenka safkooda waxaa ugu fadli badan safka ugu dambeeya yaana uga ajiryan haweenka soo xiga dhinaca ragga oo uga horeeya oo dhinaca ragga soo xiga leanna maxaa la diiday isu dhawaashahaasaaba la diiday isu dhawaashahaas iyo isxigiddaas ayaaba la diidayo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xadiiska imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayo wuxuu yihi khayru sufuufi rijaali awaluha sufuufta ragga waxaa ugu khayr badan safka ugu horeeya wa sharuha aakhiruha sufuufta waxaa ugu shar badan ragga midkan ugu dambeeyo wa khayru sufuufi الnisaa ay maca gayrihina aakhiruhaa sufuufta dumarkana waxaa ugu khayr badan safka ugu dambeeya wa sharuhaa awaluhaa sufuufta haweenka waxaa ugu shar badan safka ragga soo xiga safka ragga soo xiga ayaa ugu shar badan marka sharta waxaa loola jeedaa xagga ajiryarida ajir sidaas inaysan helaynin wa tugrahu waxaa la nacaa imaamat lfaasiq qof faasiqa imaamnimadiisii waa la nacaa qof faasica in imaam laga dhigto salaaddii lagu xirto karaahiyo waalaqlafi aqlafkii wa imaamatu alaqlafi buuriyo qabkii imaam noqoshadiisii waa la nacaa buuriyo qab inuu dad imaam uu noqdo salaad lagu xirto karaahiyow wa huwa aqlafku aladii kii weye lam yuktan aan la gudin qof qoloftiisiiba iska wata oon la gudin kaas karaahiyo weye leanna waxaa weeye waxaa dhici karta xataa nijaastii habkii qofka aqlafka ahee buuriyo qabkaa habkii sharcigu u jideeyey inuu nijaasada isaga zuuliyo inuusan xataa garanayn ila waxaa weeye qolofta hoosteeda boostada beejada hoosteeda daahirkay ka mid taha waxyaalaha la dhaqay waxyaalaha la dhaqaya ka mid taha waxyaalaha marka inuusan ictino siinin ousan aada u danaynaa dhici karta marka aqlafkaa in salaada lagu xirto karaahiya wey wاlmubtadici wa imaamatu اlmubtadici kii bidciga ahaa imaamnimadiisii waa la nacaa karaahiyo wey bidcada marka laba qaybood wey bidca mukafara iyo bidca hayru mukafara bidcadu hadday tahay bidco lagu gaalnimo xukmiyo hadday tahay bidca mukafara hadday tahay waa qolada yacni inkiraysa cilmiga ilaahay oo ilaahay cilmiba ma leh dhehaysa bacfiga inkiraysa ilaahay inuu dadka soo saarayo qiyaamaha inkirayo waa gaalo waa salaadu ma ansaxaysa midna waxaa weye waa bidca hayru mukafara waa bidco yacni caqiidadiisiya si uun u xun mooyee gaalnimo ma gaarin kaas marka in lagu daydo karaahiyo wey amaa bidcada mukafarada ah ee lagu gaalnimo xugminayo de salaadoba ka ansixi mayso salaadba kuma jiro markaas salaadba kuma jiro wاlmubtadici wa imaamatu اlmubtadici qofka bidciga imaamnimadiisii ayaa la nacay watamtaami tabadanihii tabadanihii ayaa la nacaa imaamnimadiisii tabadanaha waxaa loola jeedaa man yukariru ata meeshii hal mar in lagu dhawaaqo la ribo tada waa ku celcelina waa ku celcelina ihdina siraada mustataqiim ya tamtaamay dhahaan luqa lcarabi tamtaam taaduu ku celcelina laba goor saddex goor ku dhawaaqo kaasoo kale inuu yani imaam noqdo karaahiyow hadde xuruufuba ziyaadiyee ma dhahayno miyaa salaadiisii maba ansaxayso ihdina siraada mustataqiim hadduu leeyahay xuruufuba ziyaadiyee yani waxaa loo leeyahay qofkaas salaadiisii waa saxiix waa daruura waa qof khilqiya wey ilahay sida u abuuray subxaana wa tacaala khilqi wey maadaama khilqi yahay daruuray salaadiisi u ansixay in lagu xirto marka karaahiyo wlfafaai fa badanihi man yukariru lfa fada soo celinayo fadu ku celin isaguna laba goor saddex goor u ku dhawaaq fafafafafal inkastoo faatixada fa uusan ku jirin xarafka fa faatixada kuma jiro laakiin waa mithaal ahaan tusaale ahaan tusaale ahaana loola jeedaa xarafka fa faatixada lagama helo walwawaa-i kii waawda badnaa waawdu ku celcelina waley kaa isagana karaahiye wey in lagu xirto wakadaa sidaasoo kale tukrahu ljamaacatu jamaacada waa la nacaa karaahiye wey fii masjidin masaajid in lagu jamaacaysto waa la nacaa masjidkaasoo lahu imaamun imaam iskale imaamkaasoo raatibun ee joogto ah imaam joogtaa uu leeyahay raatib ah walxaal huwa masjidkaasuna hayru matruuqin mid wada oo la marayo oo waddo ku yaalla غayrkiis u yahay masaajid aan dariiq ku oolin oo imaam raatiba leh in jamaaco lagu oogo karaahiyada oo muxuu samaynaa imaamkii raatibka ahaa wuu jooga salaadii weli lama gelin inta iska yimidu istawuu yihi jamaaco isagu iska wato ama jamaacadii qeyb ka midu intuu tashkiilsado yihi nakaan istawu war weli ma aanan tukanayso waa fawdo taas sharciga fawdada ma ogola imaamka raatibkaa looga dambeynaa jamaacada mas jamaacada marka isagaa looga dambeeyo marka imaam raatiba jamaaco cusuba fawday noqone in lagu oogo walxaal huwa masjidku hayru matruuq mid la marayo waddo ku yaal kayrkiis wey laakiin hadduu masaajidku dariiqii musaafiriinta hadduu ku yaal masaajid meel tuulaa laga dhisay oo mar walba gawaarida kusoo degaysa oo dariiq ku yaallo oo imaam raatib oo gooniya aan lahayn oo qofkii meesha gaari ku furto oo kale jamaaco ka walba iskaga tukataa ilaa dariiqu ku yaalla kaasoo kale xilliga la rabaa jamaacadii iswadataba a iskaga dukadaa kuwo kale haddana gaari meesha ku maraya lagu leexiyo masjidka markaas waa masaajid dariiq ku yaalla wo qolo walba waxay leeyiin nagu leexiya qoladii unta jamaaci ku oogi kuwa marka ka baxaan gaarigooday kuraay kuwo kale haddana nagu leexiye nidaam rabla nagu leexiye iska ah waddo ku yaallow taasoo kale jamaaco waa lagu ogi karaa maanta jamaaco labaad saddexaad afaraad lagu ogi karaa ilaa idaa khushiya in laga cabsado maani fawtu fadiilati awali lwaqti waktiga awalkiisa fadiiladiisii fadiiladaa tegiddeeda in laga cabsado maahan walam yuksha fitnatun fidnana aan laga baqin oo meeshii in dagaal iyo fitna uu ka baqana aan laga baqaynin maxaa loola jeedaa fadiilatu awali lwaqti inay meeshii ka baaba'daan laga baqay ulajeedada laga leeyahay waxawy masaajidkii waa masaajid imaam raatiba leh laakiin imaamkii raatibka ahaa salaadii gadaal u dhigay markaasuu jamaacadii wuxuu rabaa inuu ka baabi'iyo fadiiladii awalulwakti waktigu markuu galo waa in hore laga tukado waa iska joog joogi marka oo meeshiisu iska joogaa waktigii u daahin haddii waktigii uu daahinayo jamaacadii markaas war hebelow naga bixi wadaadkan fadiilat lwakti ayuu meesha naga baabi'inay hebelow naga bixi waa dhihi karaan jamaacadii laakiin waxaa shardi ah walam yuksha fitna meesha dagaal iyo fitna ay ka dhacaan haddaan laga baqi hadduu laakiin kii dagaal kicinayo imaamkii raatibka ahaa oo balaayu ilaahiyo mansabkiisa ilaashanayo oo intii la dagaalami lahaa aan iska sugnaale sunno intaan raadinayno yaan dhiig la daadina sunno intii la raadinayo dhiig yaan la daadin waa xikmada shareecada ilaa idaa khushiya fawtu fadiilati awalilwakti awalilwakti fadiiladiisa tegiddeeda in laga baqo baan walam yuksha fitna fidnana aan laga baqin wayundab waxaa la sunneeyaa an yajhara alimaamu bitakbiiri imaamku inuu takbiirta la jahro sunna wey dadka maqashiiyo allah takbiirta xirashada allahu akbar iyo takbiiraat lintiqaalaat takbiiraatka la yihah takbiiraat lintiqaalaadka oo markuu sii socday markuu soo socdo rukuuca iyo sujuudda iyo allahu akbar u dadka inuu takbiiraadka maqashiiyo wa biqowlihi hadalkiisana waa inuu maqashiiyo samica allahu liman xamida markuu leeyahay waa inay dadku maqlayo وبالسلاaم سلاaم نqصigana waa inuu dadka mqشhiyo السلاaم عaلaيكم markuu le wa inuu kor u qaado ويوaaفiqهu imaamka waxaa waaفaقa المasبوqu qofkii laga hormaray في الأdكاari ayuu ku waaفaقaa في قراءaة الأdكاar أdكاarta أkrinteeda والأqواaل الwaaجiبة والmandوبة wixii waaجiب iyo wixii sun oo dhan waa inuu ku waaفaqo xatىa ayaan loo xisaabin isaga hadii la doono ku waaفqo mثلا waxaa ka mid a ninkan masbuuqaa tahay salaaddii waa lagala hormaray ataxiyaadka ugu dambeeyey aad ku soo xirantay waa la ataxiyaad ma dhehaysid aniga ataxiyaadka booskan ataxiyaadkaygii ma aha oo ragcaddii igu horreysay weysee ugu ataxiyaad ma dhehaysid xataa ayaan lagu xisaabin waa ku waafaqi ataxiyaadka la akri tasbiixaha la akri wax walba ku raaco xataa ayaan lagu xisaabin allah subxaana watacaala